bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kasta aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca ay sii baxayso khamiisna ay soo gelayso taariikhduna ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha mey sannadda laba kun iyo labaiyo labaatan qodobada kala duwan iyo macluumaadka barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha soomaaliya oo wafdiga hogaaminayso ergeyga gaarka ah ee midowda yurub u qaabilsan geeska afrika kala hadlay taageerada midowda yurub ee siisa soomaaliya ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa iyo arrimo kaleoo aad u fara badan oo mas-uuliyiinta ka wada hadleen qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona dalkan oo loo doortay hoggaan cusub shacabkuna rajo wanaagsan ay muujinayaan dhanka kale shacabka dalkan waxay dalbanayaan in dalkan loo dooro ra-iisul wasaare aqoon leh xilkana aan laga qaadin bilooyin
ra-iisul wasaare dowladdu ay u baahan taha waa la yaqaan haddii la magacaabaa waxaa loo baahan yahay ra-isul wasaare aan lix bilood lagu riday waxaa lagu soo dhisi karaa nin karti leh nin aan qabyaalad ku salaysnayn qaar ka mid a shacabka ku nool muqdisho aragtidooda ka dhiibtay qofka ku habboon in ra-iisul wasaare uu ka noqdo dalka soomaaliya ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa qodobada kale caawa barnaamijkeena ku jira waxaa ka mid noqon doona somalilan waxay wajahaysaa jahwareer siyaasadeed kadib dood ka dhalatay doorashada madaxweynaha oo muran fara badan uu ka taagan yahay
axsaabta qaranku ay maalin walba gudbiyaan oo nairobi iyo xamar u gudbiyaan haddaannu nahay reer somalilan waannu saysannaa dagaal baa dhacaya annaku dagaal dhacayana ma hayno mid dhacayana ma abaabulayno buuqii qaylana samayn mayno
waa mid ka mid ah hoggaanka xisbiyada somalilan oo sheegay inay diyaar u yihiin inay dhacdo doorashada madaxtinimo ee somalilan qodobada kale caawa barnaamijkeena aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona ehelada laba wiil oo nin hubaysan uu ku dilay degmada boondheere ee gobolka banaadir oo sheegay inaan la aasi doonin wiilashooda ilaa iyo ay ka helaan cadaaladii ninkii dilay wiilashooda ehelada warbaahinta la hadlaya ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa oo aad ku dhegaysan doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
haddii qof iyo cod yimaado oo xisbiyada lagu dhaqmo oo laga tago wey waxaa waddanka baadiyey ee dumarka hor jooda ee dadkii isku wada diray ee qabaa'ilkii isu wada haystaan oo walaalihii is haystaan oo ilmaadeerrada is haystaan jifooyinka is haystaan xildhibaanad foosiya yuusuf xaaji aadan oo ahayd haweeneyda keliya isku soo sharaxday xilka madaxweynaha soomaaliya oo sheegtay sababta ka dambeysay guuldaradii ay kala kulantay tartanka doorashada madaxtinimada soomaaliya ee shan iyo tobankii bishan dhacday arrimo kala duwan ee waraysi dhinacyo badan taabanaya oo ay bixisay ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonnaa waxaa sidoo kale caawa maqli doontaan guddoomiyaha gobolka banaadir oo guddoomiye cusub u magacaabay degmada dayniile ee gobolkan kadib markii guddoomiyihii degmadaasi uu ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliyana waxa uu kulan la qaatay safiirka talyaaniga u fadhiya dalka soomaaliya qodobadaas iyo waxyaabaha kala duwan ee caawa nagu soo kordha ayaad maqli doontaan tabinii diyaarinta barnaamijka waa anigoo cabdisalaan juulo shaakir cabdiwahaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya mar kale kusoo dhawaada wareega wararka
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraanisdayna oo qudha miyay garasha noo diid
tahay
mar kale habeen wacan wanaagsan aanu ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada dalka kulan kula qaatay wafdi ay hogaaminayso ergeyga gaarka ah ee midooda yurub u qaabilsan geeska afrika ee marwa aneta weber oo ay wehelinaysay safiirka midooda yurub ee soomaaliya tin entelman madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo marwa anita weber ayaa ka wada hadlay dib u soo celinta taageerada midooda yurub ee soomaaliya iyadoona soo bandhigtay sida ay ugu go'an tahay midooda yurub garab istaagga buuxa ee siyaasadda iyo qorshayaasha horumarineed ee madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo marwaaniita weber ayaa isla qaatay muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka ka dhexeeya midooda yurub iyo soomaaliya madaxweynaha ayaan ugu mahadceliyey taageerada joogtada ah ee midooda yurub ay la garab taagan yihiin dowladda iyo shacabka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in lasii ambaqaadi doono lana horumarinayo qorshayaasha dib u habeynta hanaanka maaliyadeed ee dalka si loo dhammaystiro dhammaan shuruudaha ku xidhan arrimaha diinacfinta ee dalkeena danjiro anita weber ayaa ah mas-uulka ugu sarreeya ee ka socda midooda yurub ee soo gaara dalka soomaaliya tan iyo burburkii kadib taas oo muujinaysa sida dowladda soomaaliya ay ugu go'an tahay adkeynta xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dunida inteeda kale madaxweyne xasan sheekh ayaana marwadan kala hadlay arrimo kala duwan oo ka mid tahay taageerada midooda yurub ay siiso dalka soomaaliya iyo in qorshayaasha horumarineed ee dalka ay noqdaan kuwo muhiim ah dhinacyadu ayaana arrimahaasi ahaa arrimaha ugu faraha badan ay ka wada hadleen dhanka kale haddaan eegno dalkan waxaa loo doortay hoggaan cusub sidoo kale dadka shacabka ah ee ku nool gudaha dalka soomaaliya rajo wanaagsan ayay ka qabaan dowladda cusub uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud shacabka soomaaliyeed hadda waxay dalbayaan dalbanayaan in dalkan loo doorto ra-iisul wasaare aqoon leh xilkana aan looga qaadin bilooyin waxayna sidoo kale sheegeen in loo baahan yahay in ra-iisul wasaaraha cusub uu laga helo sifooyin kala duwan oo ka mid tahay aqoon dheeraad ah iyo karti inuu lahaado sidoo kalena kalsooni buuxda la siiyo sida madaxweynaha soomaaliya baarlamaanka dalka soomaaliya kalsoonida ay u siiyeen una doorteen qaar ka mid a shacabka ku nool muqdisho ayaa aragtiyadooda ka dhiibtay qofka ku habboon in ra-iisul wasaare uu noqdo waxayna shacabku cabireen dareenkooda iyo sifaha laga rabo qofka noqonaya ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya hadaladooduna waxaa ka mid ahaa
ra-isul wasaarahaas anigu waxaan dhihi lahaa madaxweynaha ha ku xusho ra-isulwasaaraha hadda uu soo magacaabay iisu ku xulan saaxiibtinimo iisu ku xulan ra-isulwasaare garanaysaa lasoo lasoo waariday oo saaxiibyadii siyaasadda ama hadda raggii xulafada ula ahaa ay soo waarideen ama ay sanka ka gelinayaan ku darqinayaan oo iyagoo dan khaasa ka leeyihiin inuu madaxweynuhu iska ilaaliyo uusan aqbalin risaare sanka laga soo geliyo oo lasoo waariday marka laga soo waarido ee isagoo risaarahaas uu soo xulnayo uu ku xusho aqoon uu ku xusho karti uu ku xusho risaare waddanka aan damiye ka gelin ra-iisul wasaare dowladdu ay u baahan taha waa la yaqaan haddii la magacaaba waxaa loo baahan yahay ra-iisul wasaare aan lix bilood lagu ridayn oo afarta sano oo maandaydka madaxweynuhu haysto dowladda xukuumadda si fiican u wada haddiise midba mar inta la magacaabo la rido xukuumadda dhan eber ebertii ay ka bilaabatay ku dhammaaneen ilaan madaxweyneha la doortay waa inuu ra-iisul wasaare magacaabo miisaan leh isaga saddex boqol iyo saddex boqol labaatan sagaalka xildhibaan doorteen oo soomaali matalaaya miisaankaas lagu doortay ra-iisul wasaare miisaankaasoo kale laha loo baahan yahay looma baahna laakiin mid intaa hadda la magacaabo hore kan danteenni waa ka weyneeniyo mid kale noo magacaabo haddana looma baahna dalkana gaarsiiya afarta sanoo dhiman wixii qabyahayo hore loo haye dhammaystira oo qof iyo cod gaarsiiyaan asiya madaxweynuhu haddiise haddaan ay ta ay noqoto dowladihii hore soddonkan sano waxaa arkaynay ninba maa afartiisa sano ama shanta sano inuu asagu meesha haysto oo dalku kala qoqobnaado oo ninba meel haysto looma baahno laakiin inay wax oo sidii oo kale ah haddee inay wax ka beddelayaanna hadda ilmaa sababtoo ah dadkan iyo dalkan waxay u baahan yihiin in xorrimo laysu doorto qof walba codkeeda dhiibato halkaas ilaa la gaarana wax samaanaya waa nin hebelaa la soo magacaabo iyo ma ma anfacayso waxaa waaye
magacaygu waa salaad xuseen maxamed ku magac dheer salaataajir ahna bajaajle sidaa hadda aad aragtaanba waxaan leeyahay mudane madaxweyne horey waa kuu naqaynay horta ugu horrayn madaxweynahan ku bilaabayaa horey waa kuu naqaynay waxaad ahaadna waa ogeynay hadda waxaa lagaa rabaa isbeddel cusub isbeddelkaasoo ah qabyo ninkeedaa dhammaystiraa hore u tiriye soomaaliya qabyo ninkeedii waa u dhiibtay aan leynahay ee ha dhammaystiro ra-isul wasaare cusub oo wanaagsan iyo dawlad cusub oo wanaagsan oo xana qaado u jajeerin dhanka shisheeyaha ee u janjeeyo u janjeerto dalka soomaaliya iyo wuxuu yahay dalka soomaaliya kugu filanaa leeyahay waxaan leeyahay dalka soomaaliya hoggaami nabad iyo amniyaana lagaa rabaa waxaa lagu soo dhisi karaa nin karti leh nin aan qabyaalad ku salaysnayn ra-isul wasaaraha horey waxaan kuugu naqaynay mudana madaxweyne ra-isul wasaare beddel ra-isul wasaaraha shaqadiisa u daay faraha ka qaad la saaxib bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamuud muuse yuusuf aniga waxaan qabaa fikir ahaan waddanku wuxuu u baahan yahay ra-iisul wasaare aqoon u leh shaqada loo dirayo ra-iisul wasaare saddex sano iyo afar sano shaqada dowladda wadi kara wuxuu u baahan yahay ra-iisul wasaare aan horay dalka iyo dadka aan dembi uga gelin ra-iisul wasaare aan lagu haynin burcabadeednimo iyo tuugnimo iyo mataqaanaa hanti qaran oo lunsashaday ra-iisul wasaare markii la magacaabo ummadda oo dhan ay ku faraxdo aqoontiisa iyo kartidiisa ra-iisul wasaaraha waxaa lagu heli karaa madaxweynahan xasan sheekh waa madaxweyne oo khibrad u lah oo muddo badanoo ku soo jira siyaasadda aanan haysan baasaboor oo ajnebi ah oo waddanka gudihiisa uusan meelna ka aadin isagaa marka waxaana ugu ducaynaynaa inuu ra-iisul wasaare oo isaga oo tayo fiican leh aan ugu rajaynaynaa ducana waa ugu daraynaa waana ugu ducaynaynaa dhallinyaradana waa iskugu yeeraynaa ilaahay ra-iisul wasaare fiican inuu noo soo magacaabo oo dhibaatadan iyo waxaan aan ku jirno ay ka baxdo soomaaliya waxay u baahan tahay ra-iisul wasaare aqoon leh dalkaan dembi ka gelin karti leh xoolo dadweyne iska ilaalinaya qabyaalad ka maran ra-iisul wasaarahaasaa la odhan karaa soomaaliya maanta way u baahantay marka xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dalka soomaaliya waxaan u sheegaynaa inuu aad aga fikira ra-iisul wasaarahu soomaaliya keenaya su khilaafkii afarta sanaba mar ra-iisul wasaaraha la bedeli jiroo baarlamaanka ay odhan jireen ha la rido oo mooshinka saysan u imaan waa inuu hadda ka sii baadhaan degaa ra-iisul wasaarahan waa inuu ka keenaa jubbaland khaasatan gedo waa inuu ka keenaa
qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho iyo kuwaasi ahay inuu aragtidooda kala duwan ka dhiibanayay ra-iisul wasaaraha ku habboon in dalkan ra-iisul wasaare uu ka noqdo iyo sidoo kale fursadaha kala duwan ee ra-iisul wasaarahaas loo baahan yahay in la siiyo weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka waxaan idinkaga imaanayaa raadiyaha dalsan ee muqdisho
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaaddo xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkaysi u yeesheen daawooyinka qaaxada loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkaysi u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaado daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogtiin la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulul ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermis dilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacaadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka imigreeshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadka intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
weli waxaad la socotaan barnaamijka wareega wararka qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaana markaan ku sii siqaynaaye haddaan eegno guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa bilo kadib guddoomiye cusub u magacaabay degmada dayniile ee gobolka banaadir kadib guddoomiyihii degmadaasi loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka wareegto ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ayaa waxaa xilka guddoomiyaha cusub ee degmada dayniile loogu magacaabay inuu noqdo cabdishakuur abuukar macalin rooble oo ka tirsanaa baarlamaankii maamulka galmudug cabdishakuur abuukar ayaa bedelaya guddoomiyihii hore ee degmada dayniile maxamed abuukar jacfar oo loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dowladda soomaaliya wuxuuna jacfar xilkaasi hayay muddo dhowr sannado ah duqa muqdisho cumar finish ayaa faray waaxda shaqada iyo shaqaalaha maamulka gobolka banaadir inay dhammaystirto furinta xeerka magacaabista xeerkan waxauu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ugu dambeyntiina cumar finish waa uu saxiixay wareegtadaasi ka soo baxday xafiiskiisa dhanka kale haddaan eegno gudaha somalilan waxaa ka taagan jahwareer siyaasadeed oo aad u weyn kadib dood ka dhalatay ama dood doorashada ku saabsan oo ku aadan doorashada madaxweynaha somalilan oo muran fara badan oo ilaa iyo hadda uu ka taagan yahay waxaa isu soo taraya wararka kala duwan ee ka imaanaya gudaha somalilan gudoomiye ku-xigeenka koowaad xisbiga kulmiye maxamed kaahin ahna wasiirka arrimaha gudaha somalilan ayaa waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin ka-xisbi ahaan inay dhacdo doorashada madaxtinimo ee somalilan wuxuuna sheegay in muhiim ay tahay wuxuu sidoo kale sheegay inaan loo baahnayn in dunida inteeda kale fariimo kala duwan la gaarsiiyo oo ku aadan doorashada baaqashadeeda dagaal iyo arrimo kaleo aad u fara badan wuxuuna sidoo kale guddoomiyuhu sheegay inaysan jirin cid dagaal hadda abaabulaysa cid dagaal doonaysana inay sidoo kale aysan jirin dhib iyo foodana aysan doonaynin gudoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye maxamed kaahin hadalladiisana waxaa ka mid ahaa
xalayto fiidadowgii waxaa isu yimi saddexda xusbi qaran madaxweynaha jamhuuriyadda somalilanna uu joogo qabanqaabada kulanka iyo isumaatinkiisa waxaa qayb aad iyo aada u ballaaran ka qaatay cali waran cadde oo ah la taliyaha madaxweynaha mas-uuliyadoorana ka soo qabtay maxaanku dhahdaye qaranka reer somalilan waxaa maryahan dambe laga wada hadlayey kulamo horena waa ti la wada yeeshay kulankan markii la isugu yimi madaxweynaha saddex su-aalood bay kala hadleen saddexda su-aalood waxa uu ahaa kow arrinta furitaanka axsaabta ururada siyaasadeed laba arrinta doorashada saddex maxaan ku dhahdaa arrinta commishanka arrinkaa waxay ka soo jeediyeen commishanka guddiga aad u saartay madaxweyne waxaanu aragnaa inuu yahay faragelin arrinka furitaanka ururada siyaasadeedna waxaanu aragnaa sharci darro arrinka maxaan ku dhahdayay doorashada madaxtooyada soo socotana waxaanu aragnaa inay gaabinayso oo muddadeeda markaanu aragno howlaheediina aanay diyaarsanayn madaxweynuhu wuu ka jawaabay saddexdaa waxa uu ku yidhi anigu saddexdaa waxaan u maray dariiq qaynuun oo sharci ayaan u maray haddii aad idinku haysaan dariiq kale oo ama tilmaan kale ama qodob kale oo qeexaya oo caddaynaya tallaabadan qaaday inay sharci darro tahayna dee sharcigan u hoggaansanayo arrinkaas si fiican baa looga dooday waa laisku celceliyey markaa layslama afgaranin kumay qancin xusbiyaddu inuu madaxweynuhu jawaabtii uu siiyey yidhi anigu maxaan ku dhahdaye dariiqo qaynuuniya oo sharci baan u maray madaxweynuhu waxa uu yidhi arrinta commishanka markii iyaga dhexdooda hadalla ay ka soo baxeen waxaan adeegsaday sharciga waxaanaan u yeedhay maxaan ku dhahdaye garyaqaanka dowladda iyo xiriiraalyaha guud ee qaranka labadaa kumay qancino waxay ku dhahdeen intaasi waa adiga shaqaalahanka war garyaqaankuna dee dowladdu weligeedii allahay dowlad waliba waxay leed garyaqaan qaran mid waa adduunyadana waa laga isticmaalaa xeerilaalyuhuna waa xeerilaalyihii guud marka idinku haddaa sharci kala keentaanna maxaan ku dhahdaa ee keena waxaan diyaaru nahay inaanaan dhex gelin muddada wada hadalku socdo hadallo iyo waxyaale xanaf reebaya inaanaan saxaafadda ku badanin ama aanan maxaan ku dhahday dadweynaha misliid gareenin si khalada waxba ugu tilmaaman xalinta hadaladii baxay waxaa ka mid a madaxweyne cadhaysan baanu meesha ugu tagnay maxaan ku dhahday iyo arrimo noocaasa inaanaan anaku odhanin xusbiga wadani iyo xusbiga ucid iyo cid cadhaysan iyo hebel caynkana iyo hebel caynkana inay tiraahdo inaanu si mas-uuliyadi ku dheehan tahay u dhaqanno kulankana annakaa markii hore cali madaxweynaha faray oo dee kulmiyuu ka tegey kuwa dambena annakaa farnay dadka shicibka ah iyo international communitiga bulshada caalamka oo dee aynu si toosa inoogala shaqeeyaan arrimahan maxaan ku dhahdaayay dariiqa dimuqraadiyadda somalilan labadaba waxaanu u sheegaynaa inaanu xusbiga kulmiye xukuumadda magaca kulmiye ka dhisan inaanay diyaar u ahayn inaanay meel hoosena ugu qarsooneyn meel sarena ugu qarsooneyn siyaasad iyo dariiqiyo lagu joojinayo ama lagu hor joogsanayo arrinta maxaanku dhahdayay doorashooyinka waxaanu diyaar u nahay in golaha wakiiladu shirweynaha iyagii shirka iyagii ayaantii dhaweytay labaatan guuradayadiina waanu ka sheegnay waxaanu diyaar u nahay arrintani waa arrin le dariiq qaynuun oo loo maro waxaanu ku talinaynaa kow marka ugu horeysa inaan baarlamaankana dagaalla ka dhicina baarlamaanka uu sida ugu horeysa berri iyo saa dambiyo saakuub ansixiyo xubnaha ka hadhay commishanka ururada inuu commishanka ururadu wiig iyo laba gudahood ku soo jeediyo oo ku diyaariyo isagoo kaashanaya golaha guddiga maxaan ku dhahdayey komishinka doorashooyinka qaranka hanaanka iyo qaabka loo marayo kala rarka iyo kala habeynta iyo soo bixitaanka maxaan ku dhahdayey ururada siyaasadda marka saddexda urur siyaasadeed ay soo hadhaan inuu muddada ugu yaroo bil iyo laba gaadhaysa intaan noofembarba la gaadhin la qabto doorashadii madaxtooyada annagu waanu diyaar baanu nahay dadkana taageersani diyaar bay u yihiin dadka gobolada joogaa diyaar baanu nahay adduunyadana waxaanuu sheegaynaa inaanay somalilan isna haysanin halka walaalahayaana axsaabta qaranku ay maalin walba gudbiyaan oo nairobi iyo xamar u gudbiyaan haddaanu nahay reer somalilan waanu is haysanaa dagaal baa dhacaya annaku dagaal dhacayana ma hayno mid dhacayana ma abaabulayno buuqii qaylana samayn mayno su-aashaa aad i weydiisay waxaanu annaku leenahay waxaanu diyaar u nahay doorashooyinka mid maxaanku dhahday ururo mid madaxweyne xaad ku dhacaan hanaankii iyo wakhtigii loo qabtay ciidaha shaqada ku leh doorashooyinka qabashadeeda komishinada ku shaqa lihiina inay diyaar yihiin dowladda dhaqaalihii baa ka diyaara waxaa ka diyaara maxaanku dhahdaye aniga waxaan nahay wasiirka daakhiliga waxaanu nahay wasaaradda ugu badan ee komishinka kala shaqeysa arrinta doorashada marka aniga hadda way iga gudubtay ciidamada maxaanku dhahday wasaaradda hoos yimaada ee ka shaqeeya na maxaanku dhahdaye waan u dirnay in ay u diyaargaroobaan nabadgelyada ciidamadii ilaalinayay in ay diyaariyaan hadda ay diyaariyaan inta iyaga aan ku filayna ay ka soo codsadaan ciidamada kale ee qaranka maxaanku dhahday taagara diyaar baanu taagana
gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay arrimo kala duwan oo doorashada madaxweynaha somalilan ah ama xatinimada somalilan ah haddaan eegno markan intaanan eegin wararka ehlo sheegay in aan carruurtooda la aasi doonay ilaa ninkii dila laga helay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo weherisay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiye yaasiin xaaji samatar ayaa waxaan kula muhiima ay la qaateen danjiraha dalka talyaaniga ambasador alberto feji danjiraha ayaa xusay kaalinta ay ku leedahay talyaaniga mashaariicda horumarineed ee waddamada midooda yurub fulinayaan ka fulinayaan dalka soomaaliya ahmiyad gaar ahna siin doonaan wadashaqaynta golaha sharci dejinta inta kulanka uu socday ayaa waxa uu safiirka dalka sooma dalka talyaaniga ee soomaaliya uu soo hadal qaaday in dowladda talyaaniga ay soo dhoweynayso gabadhii ugu horreysay ee noqota guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka ko iyo tobanaad ee dalka guddoomiyaha ayaana ammaanay doorka horumarineed ee lama ilaabaanka ah ay leeyihiin dowladda talyaaniga dowladda dhiska dalka inuu yahay mid soo jireen ah oo taariikh qifaac weyn ku leh dalka iyo sidoo kale dadka soomaaliyeed markan haddaan eegno ehelada laba wiil oo nin hubaysan uu ku dilay degmada boondheere ee gobolka banaadir ayaa sheegay inaan la aasi doonin wiilashooda ilaa iyo ay ka helayaan cadaalad iyo ninkii dilay wiilashooda degmada boondheere gaaraan xaafadda ceel oo muuda ayuu dilkan ka dhacay nin hubaysan ayaana laba wiil oo dhallinyaro ah ku dilay xaafaddaasi waxaa goobtaasi gaaray mid ka mid wariyaasha warbaahinta dalsan isagoona soo xoguraystay ehladii halkaasi ku sugnaa ehladuna waxa ay sheegeen in wiilashooda aan la aasi doonin ilaa laga helayo qofkii dilka geystay ee huweysnaa
waxaa meeshaan aan ka waramaa wiilka al oo la dilay abarartiisa ahay gacanka gardarnaa dishay waxaan rabnaa inaan cadaalad nala fiiriyo oo la soo qabto ninkaas oo dilay oo meel nala saaro oo maxkamad la geeyaan rabnaa oo meel nagala saaro halaasaa dhihi lahaan cadaaladoo nala fiirsho wiilkan gacanka gardarnaa dishe hubna ma haysanin waxna ma haysanin wiil masaakiin oo meel iska fadhiyo oo soo weeraray saasoo ku dil waxaan rabnaa in cadaaladda nala fiiriyo oo ninkaas la soo qabto oo la dilo wiilka la dilay wiilkaas wax ma ka dhexeen wiilkaas ciifo horeo u qabiyey hadda ka horoo la dagaalay markoo la dagaalay marka wuxuu dhahay hadda ka horaa ciil kuu qabaa ciladaaba hadda ka horaa wax iga haleesay mana ku dhaafayo dha waa soo bursaday xabadoo ku dhuftay wiilkan saaxiibkee dhaaf wiil kaloo la dagaalayay wiilka marka wuxuu dhahay dhaaf ma dhaafayo dha waa dila wiilkii oo dilay markaas wiilka doo dil dhaaftoo dhahay asina xabadoo ku bilaabo si naxariis daroo u dilya toban iyo shan xabadoo ku dhuftay waa shaqshaqe marka waxaan rabnaa in cadaaladna la fidiyo meeshaan waxaa ka dhacday taariikh oo la yaab leh waxaana lagaga dilay wiilaa nalaga dilay aan adeerkiisa ahay iyo wiil kaloo saaxiibkiisa ah gacanka gardaran ayaa dishay ayagoona waxa aana ay ka hadlayeen aysan jirin marka dowladda waxaan ka codsanaynaa in ma aragtay aan cadaalad ka helno oo nimankii falkaas geysto waa la yaqaanaa degmada boondheer ay degan yihiin magacooda hebel iyo hebel ayaa la dhihi karaa siiba ninka dilay magaciisa waa la yaqaanaa gurigiisaa la yaqaanaa elkiisaa la yaqaanaa marka dowladda sharaftale waxaan ka rabnaa annaga wiilkeenna farinteerkoo ku jiraa ilaa cadaalad aa ka helnana ma la duugaayo ninkana waa la yaqaanaa ha nala soo qabto dowladda ayaa cadaalad uga fadhinaa inay noo soo qabato ninkeenna ninkaasayta wiilka naga dilay wiilka waxaan u ahay ayeeyaan u ahay labada wiilba waxaawaay ishaag waxaa wiilka dhinta ayeeya oon halna wiil dariskeenna waaye waxaawaay waxaawaay ishaag wiilkaas waxawaaye waa qal cada- wiilkeena cad- cadaalada u rabnaa waxawaaye sheekh kas gardaraa loo dilay qalad ma lahayn wax oo sameeye ma lahayn gurigiisaa loogu imaaday asaa lagu dilay si oo arxan darre eh oo naxariis darraha loo dilay marka waxaan rabnaa do- waxawaaye hay-adaha amniga iyo dowladda sharafta le waxaan ka codsaynaa in amni aan aan u helno igaarkeena cod aan u helno baalka aan u helno cadaalad aan u helno aan ka codsanaa weli wallaahi wiil- wiil yaroo waxaa waaye isaga oo tal- waxaa taleefon uga qaato dha iga xa- uga qaatay iga xoogiyey marka taleefonna ka maxaday mana ka qaad wiilkan kalena wuxuu waa kala celis oo wiilkay kala celis oo ahay buu ka kala celinaaye wuxuu dhahay wiilkan wax kaama qaadan waaga noo baryo iska dhaaf ka leex kabacdina waa iska jeefta wiilashaanna waa bixmaba la ogeyn ba soo madow raha cabado baasoo ku jeexeenba ay dileenba labada wiil marka cadaalada u rabnaa wiilkaas lee ku murmeen wiil oo waxaa waay isaga oo moobeel laga oo waxay dhaheen moobeel wiil naga qaatay iyo wiilkan maskiin waa wiil oo jiisa waay moobeel nagama qaato inkama qaadana kan nabadgeliya ka leexday dheheno macnaha wiilka wiilkan wiilkan kale inta waa lasoo kiciy jiifaa laga soo kiciy wiilka wiil kale la dilaya wiilkan gurigiisaa loogu imaado kan jiifaa laga kale celis ca- waxaa celis camalaha iyo maslaxa camalaha loo soo kiciy waa wurdaayo kabacdina wiilashan wiilkan waa baxay haddoo imaaday isma murmee waa iska baxeen kuwaan kuwaana caadi iskaga iskaga joogan wiilal oo waxay ahaayeen saaxiibo ay ahaayeen isagana waxaa waye isha waxaa lagu dhufa saasay xabad loogu dhufta wiilal kii kale xabad lagu dhufta kan kalena baasayba ku jeexeen shirkadda caalamiga hormuud 4g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaa xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud 4g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadka intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qaba tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka hor gudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaaba hagarla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaal darro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo hay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta safety children
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurani ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayisiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaare xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet
qaybihii dambe ee barnaamijka wareegga wararka ayaanu kusii saqaynaa markan xildhibaanad foosiye yuusuf xaaji aadan oo ka mid ahayd haweenka een, ama habeeni oo ahayd haweeneyda keliya ee isku soo sharaxday xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegtay sababtii ka dambeysay guuldaradii ay kala kulantay tartanka doorashada madaxweynaha soomaaliya waxay ka hadashay caqabado kala duwan oo jira sidoo kale waxa ay sheegtay in haweenka soomaaliyeed aysan iscaawinin maadaama xildhibaano konton gaaraya ay haween ay yihiin kuwaas oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya xildhibaanadu waxa ay sheegtay in uu yahay xalka dhibka keliya ee haysta een, haweenka iyo in laga gudbi karo waxayna sidoo kale sheegtay inay hadda jibisay qayb ka mid ah xayndaab u yaalay dumarka oo ahaa in aysan weli dumar ama haweeney isku sharxin xilka ugu sarreeya ee dalka foosiyo yuusuf xaaji aadan waxay ka mid ahayd musharaxiintii soddon iyo toddobada gaarayay ee shan iyo tobankii bishan ku loolamay toondhada afisyon ee muqdisho keliyana waxay heshay hal cod waraysigan dhinacyo fara badan ayuu taabanayaa oo ay foosiyo xaaji foosiyo yuusuf xaaji aadan ay bixisay hadalladeedana waxaa ka mid ahaa maxay kaaga dhignayd inaad een, dabcan isku soo sharaxdeed madaxweynaha soomaaliya wax fiican oo weyn oo qiimo ila lahaa oo aragti fog ah bay ahayd waxaan u goostay inaan isa soo sharaxo eh, waan ogay dhibaatada laga marayo iyo khataraheeda iyo suuragelnimadeeda inaanay boqolkii boqol ahayn waan ogaa laakiin waxaan ku talagalay inaan derbigaa jabiyo gabdhaha lagu xidhay oo ay jaanis helaan albaabka u furo kadib ay markaa gabdho kaloo soomaaliyeed ay sanadaha dambe isku dayaan Eh, waxa ii ahayd taariikh waxa ii tahay legacy waxaa la yidhaahdo iyo farxad iyo inay gabdho badan oo soomaaliyeed ay hankaa yeeshaan halkaasaan ka eegaya anigu Een, waa tahay eh, dabcan waad soo sharaxday hal cod baad heshay oo nasiib umaadan yeelan inaad een, dabcan madaxweyne noqoto Een, fikirkaagii siyaasadeed ama aragtidaadii wax ma ka bedeleysaa
maya ani- waan ku talagalay Eh, wax badan baan soo qabtay wax badan baa siyaasadda ku jiray xisbi baan madax ka ahay toban xisbi oo coalition aan madax ka ahay Eh, baarlamaankan sagaal sano ku jiray prime minister si haya-a baan noqday prime minister ku-xigeen baan noqday wasiirka arrimaha dibaddaan noqday asaase iyo madax jaamacadeed baan noqday wax badan baan soo maray marka tanna waxay ahayd in darajadii ugu dambeysay oo aan qof gaari karo ayay ahayd marka inaan gabdhaha soomaaliyeed tuso haddaan aniguba samayn karo adiguna waad samayn kartaa bay iga ahayd waana ku guuleystay ujeedadaydii koowaad waa ku guuleystay inta kalena waxaa weeye nasiib iyo calaf waagaag Een, dabcan dumar badan oo ku dhawaad konton iyo afar ah xildhibaanada ka mid ah Een, haddana sidaas ay tahay codkoodii kuma aysan siinin maadaama ay haweenkii meesha ku matalayeen oo joogeen oo qoondaha weyneed ku joogeen Een, maxaa la dhihi karaa markaasi oo aa laga qaadan karaa taas wallaahi daris waxaa weeye taariikhi ah waa wax eh, dumarku dib isu weydiin doonaan waa nasiib daro iyadoo gabadhi taagan inay hal gabadhina codkeeda ugu ridi weydo weliba eh, in badanaan la hadlay oon in badan tusay aniga maaha ma soo baxayo maanta laakiin kuwa dambeyna dariiqa u jeexaynaaye aan maaragtay eh, aan aan aan codkeena isu geyno waa taariikh dhacday laakiin de hadda waxba lagama qaban karo insha allah kuwa dambe ayay garab siin doonaan parliamentarians
Een, waa tahay foosi ahaantaada mis leedahay een, mustaqbalka dhow waa laga yaabaa in een, gabar ay madaxweyne ka noqoto soomaaliya waan is leeyahay haddii qof iyo cod yimaado oo xisbiyada lagu dhaqmo oo laga tago four by five four by five wey waxaa wadanka baabiyey ee dumarka horjooda ee dadkii isku wada diray ee qabaa'ilkii isu wada haystaan oo walaalihii is haystaan oo ilmaadeeradii is haystaan jifooyinkii is haystaan four by five soomaaliya way curyaamisay haddii taa laga baxo oo xisbiyada la galo dumarkaa badanba marka codka waxaan u malaynaya inay soo bixi doonaan dumar ragna soo bixi doonaa allahu yaclam laakiin dumarku jaaris weyn waxay leeyihiin marka xisbiyada la tago Een, intaas kadib aragti ahaantaada adiga mis leedahay dumarka waa laga yaabaa inay fikirkooda wax iska bedelaan oo haweenka isgarab istaagaan oo dabcan ay isku fikir noqdaan sidan sheegayay waa suuragal inay wax iska bedelaan oy dareemaan waayo dadku aada bay u hadalhayaan arrinkaasi marka aada baa loo hadala laakiin ragguma ima dooran dumar keliya maa ragguma ima dooran marka eh, waxaan rajaynayaa mustaqbalka in gabadh soomaaliyeed ay fursaddaa heshay laakiin kolle anigu derbigii u jabiyo dariiqi waa u xaadhay intaasaana ujeedadaydu ahay hagaag jiilka dambe ugu dambeyntii kuwa kaa dambeeyay ee gabdhaha ah Een, iyo kuwa hadda jooga baarlamaan ka mid ah hanka siyaasadeed le maxaas leedahay kaaga dayan karaan
waxaa igaga dayan karaan inay qalbigooda adkeeyaan waxaa igaga dayan karaan inay ogaadaan in inaana cidina horjoogin markii hore waxaa lalahaa s- ma suuragelayso shahaadad ma heli doonto eh, ma dhici karto sababo badan baa la sheegaya laakiin wataan intaan shahaadadii qaatay miiska tegay inay samayn karaan ha ogaadaan qofku hadduu haddaad istiraado waad kartaa waad kartaa niyadda haddaad geliso inaad wax samayso had- inaad ku kicin oonaad u dhaqaaqin ma helaysid laakiin haddaad ku dhaqaaqdo waad helaysaa aniga waxaan rabay waan helay inaan derbigaa jebiyo waana ku faraxsanahay ugu dambeyntii fariintaada ee dhanka ah madaxweynaha cusub ee la doortay iyo sidoo kaleeto bulshada soomaaliyeed aa uga faa'iideysanayso fursadan oo ku dari lahayd ugu aada iyo aad baan u hambalyeynaya madaxweyne xasan sheekh oo ahaa madaxweynahaygii aniga iga dhigay deputy prime ministerka waxaan ogahay nin khibrad leh inuu yahay inuu aqoon badan leeyahay inuu s- soo maamulay wadankan wixii markaa ka qaldamayna inuu dib u sixi doono haddayba jireen marka eh, waxaan ummadda soomaaliyeedna ugu hambalyeynayaa inay isagoo kale heleen waxaan rajaynayaa in si wanaagsan loola shaqeeyo waxaan rajaynayaa isaguna inuu guu- ku guuleysto afartaa sane dambe inuu waxyaalo waaweyn oo badan soomaaliya u qaban doono
qaybihii ugu dambeeyey ayaan isla maraynaay ugu dambeyn haddaan eegno ergeyga gaarka ah ee dowladda federaalk soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada iyo gurmadka abaaraha ee soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ku ayaa la kulmay guddiga gurmadka abaaraha ergeyga ayaa gu- gurmadka aba- guddiga gurmadka abaaraha ka dhageystay xogaha la xiriira abaaraha iyo saameynta ay ku yeesheen guud ahaan dalka ergeyga ayaana ka- u mahadceliyey guddiga isagoon ugu baaqay inay wada shaqayn buuxda yeelan doonaan si dalka looga samata bixiyo abaaraha kala duwan ee ka jira guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawa intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya cabdisalaan juulo shaakir ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay tani barnaamij dambe intaan ku kulmi doonno waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo